wax badan aan u qarsoomay wasaaradayda ujeedada xilka hayay waxaa kamid ah hagaajinta maamulka iyo hogaanka caafimaadka ee dalka taasoo ay kamid tahay daafurkii dhismihii xaruntii caafimaad ee wasaaradda ay ku jirto siyaasadihii dalka oo la sameeyey caafimaad ee la sameeyey qorshihii udiyaargarowga barnaamijka adeega caafimaadka ee asaasiga ah oo hadda laba gobol markii hore ka bilowdeen hadda gobolkii saddexaad uu ka socday isagana laga bilaabay siyaadinta iyo tayeynta xirfadlayaasha caafimaadka dalka iyadana wax laga qabtay oo shaqadii ay socoto baahinta iyo gaarsiinta adeega caafimaadka asaasiga ah dhammaan xarumaha caafimaadka ee dalka intiian awoodna aan gaarsiinay inta kalena runtii aan ku talajino inaan gaarsiino ururinta iyo iskudubaridka iyo soo saaridda isticmaalka xogta caafimaadka dalka markaad dadaad ogaato baahida dhibkaad qabto si aad marka xoga qabato adeega caafimaadka as-aasiga ah horey wasiir maryan qaasin ayaa ugu dhawaaqday laakiin ma isleedahay sidii loogu talagalay weli uma socdo oo dadku ma helaan ama ma helayaan ilaa iyo hadda wixii ay u baahnaayeen ee caafimaadka asaasiga ah aada iyo aada horta waxaa la rabay markii hore in gobol oo dhan la gaarsiiyo markii hore saddex gobol oo south central la dhihi jiro berigii hore south central puntland somaliland saddex gobol oo halkana saddex gobol oo puntland ah iyo saddex gobol oo somaliland in lagu bilaabo kadibna la fido waxaana loogu talagalay in markii barnaamijka uu hirgalo wax ka qabanayo adeeg caafimaad oo dhan ilaa iyo qofka markuu xitaa dantiisa u baahan oo ilkaha in loo nadiifiyo ama loo hagaaji u baahnaada xitaa marka waxay ahayd toban component oo isku xiran in dadkii adeeg caafimaad ahaan loo loo diyaariyo la siiyo waxaad moodaa in lacagtii waxay soo gashaa horta soo lasoo geliyaa international communityga dowladda gacanta kuma hayso laakiin abaabulkii planningkii iyo iyo iyo resourcigii si loo dadkii loo wada gaarsiiyey yaan ka talina aan hormuudkanahay hal iyo bar component keliya ayaa hadda la marayaa in la sameeyo waxaan hadda soo soo waaan waxaa la ogaaday in lacagtii labada kun iyo lix iyo tobanka marka la gaaro ay go-eyso loo baahan yahay si loo hor loo si hore loogu wado in lacag kale la helo marka waxaa aragtaa in haddii lacagta lasoo marin lahaa dhinaca dowladda waxaa laga yaabaa isbedelka inuu intaa ka ficnaan lahaa waa waa probability ama haddii si kale wax loo maamuli lahaa inay arunta intaa ka ficnaan lahay lakin sidii la rabay weli wax ma noqon marka dhaqaale xumada guud ahaan dowladda haysata waxay curyaamin kartaa ama ay saameyn ku yeelan kartaa ayaad leedahay arrimihii caafimaadka aada iyo aad aad iyo aad arrinta tababarka soomaaliya waxaad moodaa in dad ku filan aan loo tababarin ama aqoontii aanay jirin ama qalabkii aanu jirin dhinaca caafimaadka ah intii aada xilkan haysay dhinaca tababarada maxaad ka qabatay dad badan ayaan tababar caafimaad gudaha iyo dibaddaba aan u siinay qaar dibadda aan u dirnay oo soo tababaray inkastoo tababarku ahaa mid googoos ah mid yaryaro ama laba isbuuc saddex isbuuca laba bilooda waxaasoo ah qaar badanna waxaan ka siinay gaar ahaan midwiferyga gabdhaha dadka sida loo dhaliyo barta waxaan ka furnay iskuulka wax lagu tababaro xamar ayuu ka furnaa waxaan ka furnay baydhabo hadda waxaa laga furayaa kismaayo mid kale marka waxaan rabnaa inaan goboladoo dhan gobolada dadankooda inaan ka furi karno si gobolada kale u dhow dhowna ay halkaa xirfadii uga hagaajin karaan gabdhaha xirfad ama aqoon uga kororsan karaan inta badan hay-adaha cilmi baarista ee soomaaliya caafimaadkooda ka hadla waxa ay muujiyaan in kalkaaliyayaal ku filan dalka aanay ka joogin oo tusaale ahaan soomaaliya o dhan laga yaabo in laga helo wax ka yar shan boqol oo kalkaaliya ah arrintaasna runtii waxay dhib badan ku haysaa dhalmada hooyada waxay dhib badan ku haysaa caruurta iyo dhallaanka marka ma dareensantihiin baahida intaas la eg in loo baahan yahay in wax laga qabto haddiise aad aad aada isku daydeen inaad wax ka qabataan maxaa idin qabsoomay aada iyo aada runtii xirfadda oo waxa waxa hormuudka u ah in la hagaajiyo daryeelka caafimaadka wadanka dadka la siinayo lagu hagaajin karo marka ma ahan keliya kalkaaliyaasha caafimaadka inaan u baahana waxaan u baahanahay dhakhaatiir waxaan u baahanahay midwifery waxaan u baahanahay dad xirfado kala duwan leh oo adeegyo caafimaad fuliya aaday noogu yaryihin mid kastoo ataabato mid kastoo ka hadashaba marka waxaan hadda isku dayeynay intaan heli karno banaanka u diri karno banaanka u dirno intii borse studio ama ama waxbarasho lacag la-aan ah oo taqasusa heli karana aan banaanka geyn karno kuwii kaloo aan uga furi karno gudaha ama xirfadii gudaha ku hagaajin karno gudaha ku hagaajino runtii waxaan u baahan nahay dhaqaale badan oo arrintaa lagu qabto ama caawinaad badan oo dibadda noogu timaado arrimahaas wax looga qabto oo ku tali jirnaa jidkiina waa saaranahay waxaan rajeyneynaa madhoweyn wax badan ka hagaagaan marka caawimaadaas ma ma ku dhibtooteen mise waa heli doontaanaad isleedahay waxaan dirsanay dhowr projectaan dirsanay oon leenahay wax badanaa kasoo hagaagi doonaa mar dhow oon isleenahay oon martan ugu horeysa aan meesha aan inu aan cadayna ay tahay aan u baahannahay in arday waxna loo baro dhakhaatiirtii waxna loo baro umlisadii la keeno ama wax la baro la badiyo goboladiina lagu lagu mixnaa ay wada helaan umlisooyin xirfad leh dhakhaatiir xirfad leh kalkaaliyaal xirfad leh suuxiyaal xirfad leh waxaasoo dhan runtii ma dhihi karo waan ilaa hadda wax weyn oo aan dhihi karno oon hel oon ahayn wasaaradda waxbarashada caafi tababarada aan helno oo banaanka ka yimaada wasaaradda caafimaadka waxay heshaa jirta oon dhihi karno wax badan oo weyn oo xoog lama jiraan laakiin ma sugayna inay yimaadaan soomaaliya waxaad moodaa in cisbitaalada ka jira guud ahaan dalka oo muqdisho ay ka mid tahay in inta badan ay isu bedeleen goobo gaar loo leeyahay ama gaar loo maamulo waxaa kamid a dabcan cisbitaaladaas madiina iyo banaadir oo kale markaan muqdisho eegno gobolada soomaaliya oo dhanna waa jiraan cisbitaallo noocaas oo kale ah weli ma ku fakarteen inaad la soo wareegtaan oo idinku aad aada hormarisaan islamarkaana ay noqoto caafimaad dowladda hoostaga
waxaa loo baahan yahay miisaaniyad saa lasoo wareegto waxaa loo baahan yahay in dadkii shaqaalihii mishaarkoodii la bixiyo waxaa loo baahan yahay in cisbitaalkii lacagtu ku shaqeyn lahaa bil walba ama maalin walba la bixiyo meel la saaro waxaa loo baahan yahay in daawooyinkii haddii aanan banaanka ka helin caawinaad annaga soo gadan karno baahideenna wixii aan anagoo aan inuu aan cover garayn karno meeshii aan keeni karno waxaa loo baahan yahay qalabkii caafimaad aan u baahnayn annaga keensan karno meeshii geen karno isbitaaladii annagaa iskale waa noo diyaar wayna la shaqeeyaan haddaba laakiin waxaan u baahannahay inaan helno miisaaniyad nagu filan oo waxaasoo dhan aan ku aan ku cover garayn karno si waxaani ay gacanteena usoo galaan haddaba gacanteena kama maqna runtii waana la shaqeeyaan waan ka warqabnaa waxaan waxaan siinaa wixii markaana soo galo ayaan u qiiminaa cisbitaalka digfer bal muxuu soo kordhiyay asaga waa dareensanahay inuu wax fara badan adeega caafimaad kusoo kordhiya laakiin marar mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu private yahay oo dadku aanay weli awoodin inay lacago dawooyinkaas ku gataan ama baaritaan loogu sameeyo horta isbitaalku wuxuu haystaa contract uu haystaa oo shan sano ah la siiyey dowladdii naga horeysay ee u saxiixday waana baahi jirtay markaa iyo ku salaysayd contractiga markaa la siiyey wuxuu kusoo kordhiyey xirfadda qaar qaarkood oon laga heli jirin magaalada muqdisho ama soomaaliya oo dhan haddaan mararka qaar ayaa waxaa laga helay qaarkood inay heleen dhakhaatiirtii banaanka keensadeen qalabkii inay banaanka keensadeen daawooyinkii inay meesha yaalaan tusaale haddaan kaa siiyo keliyaha la- dadka laga sifeeyo waxaa yaala qalab badan oo keliyaha lagu sifeeyo dad badanaa tagoo keliyaha meesha looga sifeeyaa marka runtii adeega caafimaad ah waxbay kusoo kordhiyeen laakiin markaan leenahay waa private heshiiska waxaa ku qornaa in qeyb kamida miisaaniyadda isbitaalka ku baxaysa ama lacagta isbitaalka ee ku shaqeyn doono ay bixiso dowladda turkiga qeybta kalena ay bixiso dowladda soomaaliya annaga runtii ma hayno miisaaniyad hadda aan ku kabnataa ama aan siino waxay keenaysaa marka ayaga inay soo saartaan lacagtoodii marka ay ku socdaan ama ay ku shaqeeyaan laakiin hadda waxaan ku heshiinay hal sano way dhamaatay waxaa haray afar sano shan sano ay ahayd contractiga la siiyey in dhakhaatiir soomaali ah ay ka shaqeeyaan meesha ayna lacag siiyaan mishaarna ay u qoraan si markay shaqada u dhamaato shan afar sano soo socota aan ula wareegno marka dhakhaatiirtaas meesha ka shaqeeyaan marka wada shaqeyn fiican way naga dhexaysaa waxaana runtii danaynaynaa inaan saalka la soo wareegno afar sano kadib dowladda soomaaliya heshiisyo ayay hore u gashay intii xilkan aan lagu dhiibin markii adiga aada qabatayna heshiisyo is-afgarad ayaa jiray oo meelaha qaarkood aada kusoo saxiixday oo china ay ka mid tahay heshiisyadaas maxay soo kordhinayaan maxaase kasoo naasacadaaday kuwii horey loo galay oo la dhihi karaa heshiisyadaas waxaana ka dhashay horta heshiis waa heshiis laba wadan ay galaan waa bilateral agreement oo turkiya markii hore la soo gashay dowladii hore oon hadda hayno warqadoodii hadda rabna inaan baarlamaanka marsiino iyo golaha wasiirada heshiis kaloo waxaan u dirnay oo sidaas oo kale asagana wadanka qataraan heshiiskaa u dirnay waxaan kaloo u dirnay imaaraadkan u dirnay iyagana heshiiskaas oo kale waxaa kaloo heshiiskaa loo diray iga horeeyey wasiirka iga horeeyey uu diray dalka masar ayagana heshiiskaa haysta runtii heshiiska marka la diro wuxuu qaadanaya waqti inay iyagana ay heshiiskii fahmaan ay maxaa la dhihi jiray saxiixii la wada saxiixo labadoo dil isku yimaadaan ay saxiixaan weli lama saxiixin wax la saxiixay keliya kii turkigaa la saxiixay waxaan sugaynaa kii masar waxaan sugaynaa kii qatar waxaan sugaynaa kii imaaraadka kan china heshiis ma ahayn labada dal wuxuu ahaa maadaama ay rabeen iyaga runtii muhiimad ay siinayeen isbitaalka banaadir hore u dhiseen iyo tiyaatarka iyo meelo kaleo iyagu ay dhiseen inay haddana ay soo cusbooneysiiyaan oo wax ka qabtaan meelahan burburay taa daraadeedaan meesha u tagnay aan isu soo aragnay uga hadalnay waxay qabanaan waxaanse ka codsaday islamarkaana in isbitaalka banaadir isbitaal lagu lagu lagu adeego hooyada iyo dhalaanka inaan helno isbitaalo lamida sidaasoo kale goboladana la geeyay laba laba gobol oo kale in isbitaal hooyo dhalaanka laga sameeyo iyagana sida isbitaalka ay awoodda iyo muhiimadda gaarka u siinayaan loo siiyo gobolada kalena si ay u helaan hooyooyinka meesha kunool ilmaha adeeg caafimaad oo runtii aada u wanaagsan oo ayagana u gaara burburka guud ee dalka ka dhacay wuxuu sababay in shuruucdii caafimaadka ay meesha ka baxaan arintaas waxaa ka dhashay in dawooyin dhacay dalka la keeno oo dadku ay ka ganacsadaan laakiin dad fara badan ay ku dhimanayaan ama ay ku dhaawacmayaan maxaa isleedaa waa laga qaban karaa sidii looga hortegi lahaa dhibaatadaas baaxadda weyn ee dhinaca dawooyinka dhacay ee dadka la siinayo ama dadka laga iibinayo dadna ay ka ganacsanayaan wallaahi ilaa iyo markaa imdilaayo hadda waa meesha aan muhiimada gaara siinayo anugu nafsad ahaantayda inaan wax ka qabto intaan xilkan hayo waxaan waxaan aruuriyey shaqaalihii ka shaqeynaya meesha ayaan maxaa dhihi jira xogtoodii aruuriyey roolkii ama meeshii ay ku magacawnaayeen yaan waxaan isku bedel hadda aan ka sameynay siyaasadii lagu shaqeyn lahaa waan hagaajinay qof expert ah ayaa banaanka iiga joogay markii horeba oo w h o ii keentay maantadan mid kaloo expert ah aan qoranayo arrintaa ka shaqeyn doono kala shaqeyn doono laboorka iyo iyo dekadda waxaa meelihii ay ka shaqeyn lahaayeen waan soo calaamadaysanay qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen wuu noo yaalaa wa keliya waxaa noo dhiman hadeertaan inaan go-aamino maalinkay shaqada bilaabi lahaayeen ay ilaalin lahaayeen qalabka kasoo galayo dekeda ama elaboorka ama daawooyinka wadanka la soo gelinayo ama aan tayada lahayn ama ama dhacay ama sidoo kale ah runtii qaarkood waa waxay kala leeyihiin xirfado kala duwan ay leeyihiin shaqaalahan wax ka qaban doonaan waxaana rajaynayaa labada bilow soo socota inaan meel cad arrinta aan ka gaarno wax cad arrinta aan kasoo saarno arrintanan oo xoog leh ka qabano insha allah soomaaliya dhibka allaha ka haya laakiin markii dhibaatooyin ay dhacaan ama qaraxyo ay dhacaan marar badan waxaan usoo joogay in isku dhexyaac fara badan uu jiro oo caafimaadkii iyo amnigii iyo markay isku wada yimaadaan meel wax ka dhacay ay arrintaas sababi karto in dad fara badan aanay helin gurmadkii deg dega ee loo baahnaa haddii arrimahaas runtii aan waxba laga qabanina waxaa suuragal ah in dad fara badan oo dhaawaca ay mararka qaar dhiigbax u dhintaan ama nidaam darro ay u dhintaan dhinacaas siyaasaddiina ma ku jirta in arrintaas wax laga qabto aada iyo aada waxaan sameynay section ka shaqeyn doono arrimahan gargaarka deg deg ayaan wasaaradda caafimaadka dhexdeedaan ka sameynay sectionkaas iyo qeybo kamid ah wasaaradaha kale ee lugta ku leh ee arrimaha caafimaadka gargaarka deg deg ka shaqeeya ayaa waxaa training shan cishaa u furmi doonaa wiikan soo socda hadeertaan markuu u dhamaado gobolada xitaa laga keeni doonaa dadka ka shaqeyn doona iyagana dhinacyada kale gobolada iyagana ka shaqeeya gargaarka degdega caafimaadka dhinaceeda marka markuu taa dhamaado waxaa kusoo xigi doona qalabkii ay ku shaqeyn lahaayeen in la helo qalabkii haddaan la haysan shaqada ma qaban karaan xirfadii hadday haystaan oo qalabkii ay haystaan miisaaniyaddii ay ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen marka inaan helno haddana taasina aan raadino marka taasi marka waxaa looga qaban karaa xirfadoodii in kor loo qaado dadkii ku shaqey sidai u shaqeyn lahaayeen la baro qalabkii ku shaqeyn loo keeno miisaanidii ku dhaqaaqi lahayn ama shaqada kuli lahayn la helo saddexdaas haddii la helo howshu way suurtagelaysaa tii tababarka waa noo diyaar oo waxay bilaabanaysaa wiilka soo socda tii maxaa la dhihi jiray qalabkii waana loo ballan qaaday oo waxay ku xigi doontaa tababarka markuu dhamaado waxaa noo hartay inaan raadino markaa miisaanidii ay ku shaqeyn lahaayeen oo maalin kasta waxyaabaha ubaahan waxay u baahan doonaan ay ku qaban lahaayeen ma ka shaqaysay arrinta ku saabsan sidii la isugu xiri lahaa adeegyada caafimaad ee guud ahaan dalka marar fara badan waxaa dhacda in maamulada jira iyo marka la eego dowladda dhexe oo kale aanay iska warhayn oo xiriir xoogan oo dhinaca caafimaadka aanu u dhexayn ma ka shaqaysa arrintaas oo ma booqatay gobolada oo maaragtay ma kala hadashay sidii la isugu xirmi lahaa oo adeeg caafimaad oo taya leh loo wada heli lahaa dowladduna ay ay u tahay dhextaal wallaahi gobolada waa wada shaqeynaa waan tagnaa waxaan waxaan u geyn karna waan u geynaa wixii markaa looga baahdan oonu qabanaa laakiin tii ahayd sida wada shaqeynta siday u kala go-naan lahayd siday u kala qeybsanaan lahayd dastuurkii weli ma dhamaystirna waad ogtahay weli shaqadii ku socotaa dastuurka nafsadiisa marka haddii dastuurkii lasoo dhamaystiro sharciyadii lagu shaqeyn lahaa ay cad yihiin annagana markaa waxaa noo cadaanaysa sidaan wada shaqeynay laakiin hadda keliya waxaan sameynaa si waxaan ilaalinaa inaan iska hor imaano oo anaga shaqooyin kala duwan aan qabanano wax markaa dadka dalka aan dan weynaan qabanno laakiin wada shaqeyn wanaagsan aan naga dhexayso oon sugayno keliya aan ku sugayno inaan helno dariiqii aan raaci lahayn